subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn oo warka subax madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo magaalada dhuusamareeba ka bilaabay kulamo ku aadan wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaha al-shabaab hogaanka cusub ee s a c kaatum oo codsi u soo diray dowladda federaalka kadib markii ay doorteen hogaamiyahooda cusub madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif ee sheekh axmed oo gaaray deegaanka biya cadde si uu goobjoog uga noqdo heshiiska beelo walaala oo halkaasi ku dagaalamay hay-adda sadmo oo safiirka shiinaha u fadhiya soomaaliya kala wareegtay gargaar loogu talagalay ee dadka shacabka ee soomaaliya madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo sheegay in maamulkiisu ay wax ka qaban doonaan dagaalada la xiriira aanooyinka qabiil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay toddobada agoosto sannadda laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subaxaatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulamo gaargaar ah la qaatay odayaasha dhaqanka galmuduga ayaa kala hadlayay sidii ay door muhiim ah uga qaadan lahaayeen dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee wejigiisa labaad ay ku dhawaaqday dowladda federaalka soomaaliya sidoo kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in dagaalkaasi xoogiisu si toos ah uu kaga bilaaban doono deegaanada maamulka galmuduga madaxweynaha ayaa tilmaamay in odayaasha dhaqanka galmudug ay lafdhabar u yihiin qorshaha dagaalkaasi isagoo ku adkeeyey in hormuuda ay ka noqdaan abaabulka bulshada iyo sidoo kale wacyigelinta hogaaminta iyo weliba garab istaagga ciidamada qalabka sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in caqabadaha ugu weyn ee haysta galmuduga ay tahay al-shabaab sidoo kalena waxa uu intaasi ku daray in si looga adkaado loo baahan yahay in odayaasha dhaqanka ay horseed u noqdaan midnimada shacabka taageerada dowladda iyo sidoo kale in ay door weyn ka qaataan gacansiinta ciidanka qaranka si dagaalamayaasha al-shabaab looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka galmuduga dhankooda odayaasha dhaqanka galmuduga ayaa waxa ay ballan qaadeen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay ku garab istaagi doonaan sidii looga miro dhalin lahaay wejiga labaad ee dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynuhu sidoo kalena la filayo in si toos ah uu kaga bilowdo gobolada dalka iyada oo magaalada dhuusamareeba oo madaxweynuhu kusii shaqeyn doono inta dagaalkaasi uu socdo waa wejiga labaad ee dagaalka horey ee u dhawaaqday dowladda federaalka ee soomaaliya dhanka kalena haddii aynu eegno madaxweynihii hore ee soomaaliya waa madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxa uu gaaray deegaanka biya cadde ee gobolka shabeellaha dhexe si uu goobjoog uga noqdo heshiiska beelo walaalo ah oo maalmihii dambe colaad ay ka dhexaysay shariif sheekh axmed iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo gaarayay deegaankaasi ayaa waxa ay baaq dhinacyo badan taabanaya u jeediyeen beelaha halkaasi ku dagaalamay iyadoo madaxweynaha waa madaxweyne hore shariif sheekh axmed uu goobjoog ka ahay heshiiskaasi halkaasi lagu gaaray uu fariin u diray labada dhinac isagoo u baaqay in mar dambe aysan dib usoo laaban dagaalada iyo sidoo kale diriirta inta badan dhex marta labadaasi beelooda ee halkaasi sida weyn ugu dagaalamayay maalmihii lasoo dhaafay
alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wabacdu madaxweynaha istateka madaxweyne cali guudlaawe guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada mahadaay guddoomiyaha biyacdo mas-uuliyiinta kala duwan odayaasha akhyaarta meesha joogta guddoomiyaha maxaan ku yidhaahdaa saxaafadda saraakiisha ciidamada waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu salaan kadib waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta sida wakhtiga kulul aad noogu dulqaadateen o aad u soo bannaanbaxdeen waxaan ka mahad celihaynaa xalka aad gaarteen haddii dhibdhaca bani aadam meeloo joogo dhib lagama waaye inaad dhibkii dadkii xalli lahayn dhaqateen ood iswarsateen ood arrintii dhacday xal ka gaarteen waa idinkaga mahad celihaynaa intii dhimata allah u naxariisto inta joogtana allaha barakeeyo aadaan ugu faraxsannahay runtii inaan idin soo booqanno maanta waana ka mahad celinaa runtii soo dhoweyntan baahida aad sheegteen oo kala duwan waa baahi kulligeeda mudan in wax laga qabto laakiin he tabartaada in la leeya in la iswarsado waayo waxaa jira waxa la yidhaha fiqhu listiaaca fiqhu listitaaca waxaa laga wadaa maxaa horta awoodda adiga maxaa kaa suuraaba salaadda hadda annaga musaafira naha waa gaabihaynaa maxaa yeeley inaad in qofka uu dheereeyo mashaqaa ka ratib maysa fiqul istitaacu gelaa haddii qofka la weyddiiyo toban shay iskool iyo ceel iyo isbitaal iyo degmo intaasaa la waasado qofka hadduu ninka mas-uulka war iska tuuro oo haddana warka uu fuli waaye asagana dhibou ku yahay adna wax ku tarimaa mugga gadaalaan isugu naqahaynaa gadaalaan isugu naqahaynaa warnigi aan keenaynaa ilaha idankiisa intana waa mudan tihiin intana waa mudan tihiin taas meeshaasaa uga gudbaayaa midda maxaan ku idhaahdaa nabadda iyo meesha la gaaray xajisay u baahantay arrinta soomaaliya baabi'isay waxaa waaye nin munaafiqa oo alleh rasuulkiisa ka furtay oo dad dilay oo dad isu dilaayaan qofuu kala tashada ma jirto qabiilkau gadaal u galay qoryahaa laysu wada qaatay meeqaa gadaashiisa dhimahaysta xisaab ma leh waana maqasheen kolba culummadu iyagoo sheegaayaan qofkii uga qayb qaata yacni kelimad nuskeeda kelimad nuskeeda waxaa waaye qofka dil carabiga waxaa lagu yidhaha uqtul uq haddaad tiraa ama faruraaga laabto aakhire waxaa la keenaa qofkaas ayadoo wejigiisa ku qoran tahay aa'isun min raxmat illaahi qofkan waxuu ka quusta raxmadda ilaahay wax ka xun miyaa jira waa dukaysiin waa soomaysiin zakaa la baxaysiin khayraa sameeyhaysiin haddana haddii wax dhacaan waxaa leeyahay naaraa lagu gelaa waa idiin sheegna maanta ilahay hortiisana la weydiimaa waryaada dhiigga muslim oo dhiigga walaalaha laga leexdo qofka qof dila ha la soo qabto tiirka ha la geeyo asagana dembidhaafay u tahay dadkana caaqibay u tahay xukunkii ilahay la fulayna waa tahy walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulilalbaab ilaahay dadka ula hadlaayo kuwa caqligala waa qof aan caqli lahayn ilahay lama hadlaayo munaasabkiisana ma aha dadka caqliga lahaay oo warkaan loo jeediyay aan dhaqanno qofka qof dila saad ugu ballanteen u fuliya arrinta labaad waxaa waaye waa laysu yimiday waa la ballamay waa la heshiiyey heshiiskiyaa loo soo bannaanbaxay madaxaa u timiday waa lagu shirbay waraa lays yidhi haddana berri hadday dhacaan garara baa la kala yidhi war fiican ma naqahe naqa mayso heer biya cadde waa ammaanan tihiin waa ammaanan tihiin waxaad ku ammaanan tihiin nabadda waa ku ammaanan tihiin waxaad ku ammaanantihiin inaad markii dhibdhaca aad isxalliseen hal shay a idin dhiman ka rumeeya ka rumeeya degmadu iyadoo duulaysa ima haysaa barakadiyaa la socota odacali xataa haddoo meelo kale iska fiirfiirihaayo haddaa adinka intaad samaysiin qalinkaasoo ku duuga u arkaa laakiin intaad sameeya guddoomiya gobolka waa joogaa laakiin adinkoo meeshiinni joogto inaan tilaab qaadina degmo keen hadhihina darfaha looga dheggan yahay qaraabo badanaa ku dheggan ani runtaan sheegaa waan ogtiin adinka waxaa la rabaa qaraabada inaad ka soo fuqsatiin oo ka hormartiin ma layfahmaa warkaas ma la fahmaa waana la wada heli karaa waxa dhannaa la wada heli karaa laakiin in la kala hormarsho waayo ilaa ilaan deegaanka halligeen ma deganin annagaa waxaan nahay afar oday oo qaraabo ah dadaan nalale deegaanka waxaa rabta iska magacaaw maaha talo badan ay u baahanta
dhanka kale waxaa isla madashaasi heshiisku ka dhacay ka hadlay odayaasha labada beelood ee halkaasi heshiisku ku dhex maray waxaana sidoo kale ay kaga mahad celiyeen mas-uuliyiinta kala duwan ee doorkooda ka qaatay xabad joojintaasi sidoo kale heshiiska la dhex dhigay beelahaasi walaalaha ah aan ka xaajoonno aan fududaynay ununkoo danta tuulada iyo danta alla loogu dhowaado annagoo ku xisaabtamayna waxaan fududaynay si walaalahayna aan aslaaxa uga qaadanno ayaguna waa naga daba fududeeyeen si wanaagsan oo oon ku fayaabaan karno ay iyaguna u soo baxeen noolonay xaajootameen waxaasaan soo marnay waxa berigana waxay noo joogtaa sumalka iyo sumaynta ununkoo fayaaw oo isu faraxsan oo ballamadaan kala qaadanana ku wada raad joogna farqaha ishaysanna wax xumaanayana dhex aalin isu qoslayno isla farxayno koobka shaah isla cabayno dhacdadina aan iskala nimiday mid kalena alla nooma soo dhaqa aan isleennahay inaan sumal iyo sumayn ka biraysanno inaan shareecada islaamka isku xukunno qofta qof dishaan loo dilo qofta qofta dhaawacdo maaragtay shareecada waxay ka qabta u bandhigno saasaan ku heshiinay saasaan markaati ka naqaysin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maanta waxaan rabnaa marka maadaama madaxweynayaashii nala joogaan iyo guddoomiyihii gobolka iyo nabadoonnadii iyo akhyaartii badnaay nala joogaan waxaan rabnaa dadkan maadaama aan heshiiskaanna ilaahayna la waafajiye inay ayaguna nala kulmaan ooy noo yimaadaan waxaan rabnaa marka in aan aan aan u sheegno annagu laftaynu markhaati ay ka naqdaan inaan heshiinnay ilaahayna markhaati ka
ugu dambeyntii waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaaw xuseen isagoo sidoo kalena ballan qaaday in maamulkiisu ay ku dadaali doonaan sidii deegaanada uu ka arrimiyo aysan dib dambe kaga dhicin dagaalada la xiriira aanooyinka qabiil waxaana sidoo kale uu baaq nabadeed sidoo kale bogaadin u jeediyey beelaha qaatay heshiiska nabadeed ee maalmahan lagu jiray arrintooda
waxaan rabaa gaar ahaan inaan u mahad celiyo labada beelood ee halkan ku heshiihayo beeshii gacantu gaartay oo ninkii doorkaa dhintay sabarka ay sabreen ee haddii dhibaata la sii ballaariyey waxaan adduunya aakhira beelahayn ka dhala maayaane aan sabarno nid naalumahan qof la tashanaa dhib geystaye beeshi tiri ee dhibku gaadhay ee sabartay walaalahood u sabartay waa u mahad celinaynaa runtii waxaan leennahay ilaahay idinka abaalmariyo wanaaggaas aad suubiseen sharaf iyo magacna deegaanka iyo guud ahaan dadkaaad ka dhalateen aad isu hoyseene waa ku mahadsan tihiin sabarka aad sabarteen
dhanka kalena hay-adda sodma ayaa waxaa safiirka shiinaha ee u fadhiya soomaaliya ay kala wareegtay gargaar loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka shacabka ee soomaaliyeed waryaheena cabdisalaan juulla shaakir ayaa ka warramaya jidooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa maanta xarunta dhexe ee hay-adda sodma ku qaabilay safiirka dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya fii shanjaw xubno ka tirsan hay-adda maareyntii musiibooyinka qaranka ayaa goobjoog ka ahaa kulanka safiirka iyo guddoomiyaha hay-adda sodma kulanka labada dhinac ayaana waxaa looga wada hadlay in dowladda shiinaha hay-adda ay ka caawiso mashaariicda horumarinta qalabeynta dhisidda ceelasha biyaha tababarada shaqaalaha hay-adda iyo sii xoojinta xiriirka hay-adda iyo safaaradda safiirka shiinaha ee soomaaliya fii shanjaw ayaa guddoomiyaha ku wareejiyey lacag ka badan boqol iyo konton kun oo doolarka maraykanka ah oo ay ugu talagaleen in lagu daabulo gargaar mucaawino ah oo horey ugu wareejiyeen hay-adda sodma kuwaas oo loogu talagalay in la gaarsiiyo deegaanada laga saaray al-shabaab kuwa qorshaha yahay in laga xoreeyo iyo dadka ay saameeyeen abaaraha gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa ugu mahad celiyey dowladda shiinaha garab istaaga ay mar walba la garab taagan tahay soomaaliya waxaan maanta soo dhaweyneynaa safiirka dowladda jaynaha oo runtii caawimaad noogu keena halkan dabcan dowladda jayna ee ummadda soomaaliyeed waxay leeyihiin taariikh dheer oo iscaawin ah oo isgarab istaaga ma aha marka ugu horreysay oo safiirkuna runtii nala soo gaaro caawinaadan dabcan historigaas dheer oo ilaa iyo soo jiray lixdankii intaan xornimada qaadanay oo runtii muddo dheer soo dhismayey waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa safiirka walaalkaya oo fi oo halkan ila taagan oo markii hay-adda sodma dib loo aasaasay ilaa hadda nala shaqaynayey ha naqato ka hortegiddii runtii majaacadii adkeed oo ilaahay uu naga badbaadiyey laakiin runtii dadkii internationalka ahaa oo ugu horreeyey safiirka uu runtii nala kaalmeeyey iyo hadda oo ay tahay oo uu runtii rabo inuu halkan runtii naga caawinaad uga dhawaaqo dabcan ku qotonto runtii caawinad weyn oo ay tahay runtii raashinkii iyo alaabtii uu keenay haddana inuu doonayo inuu nala qaado oo naga kaalmeeyo si ay gobollada qaar dalka soomaaliya u gaarto macali safiir soo dhowow aad iyo aadan ugu faraxsannahay imaatinkaaga aadaad ugu mahadsantahay runtii caawinta iyo garab istaagga aad iyo aadana kaga mahad celinaynaa safiirka shiinaha ee soomaaliya fii shanjaw ayaa dhankiisa sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan soomaaliya isaga oo ballan qaaday inay xoojinayaan taageerada dhinac kasta leh ee safaaraddu ay siiso hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma iyo ummadda soomaaliyeed
and the natural disasters. Uh, as we all know, China and Somalia have a long standing relationship that have, has withstood the test of times and the changes in the regional and international arena. And China, like Somalia, is a country prone to natural disasters. As we speak today, the Chinese, particularly the Chinese in the northern part of China, are fighting the new floods brought about by the typhoons in China's capital Beijing and in China's northeast. We are also uh, distressed by the fact that some lives and property have been lost in this fight against the flood. We know that the Somalis suffered from similar natural disasters and some conflicts as well. And so that's why we say we feel for Somalis not only because we believe it's morally right, but more importantly, we share with Somalis the loss of lives and properties when natural disasters and conflicts strike. And that's why that I'm proud to join my good friend, Mr. Soad Lim, Chief of Sodoma.
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa warkaas subaxaad kala socoteen raadiyaha dalsan intaa war midkaan la caynahayni dib ugu kulmayna sidaasii nudgeliya
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel